hanti dhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa magaalada muqdisho ka furay shirweynaha xafiisyada hanti dhowrka heer federaal iyo heer dowlad goboleed sheerka oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa lagu gorfayn doonaa sida ay u wada shaqayn karaan xafiisyada hanti dhowrada heer federaal iyo heer dowlad goboleed axmed ciise guutaale hanti dhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan
runtii fursad waaye oo dee muddo dheer laga shaqaynayo inay timaado suurto gasho in labada heer ee dowladda hanti dhowrkooda isu yimaado la hadlo sida loo wada shaqaynayo waxa la wada qaban karo sida loo hormari karo masaalixda iyo danaha ka dhexeeya labada labadaa heer ee hanti dhowrada dowladda waxaan rabaa inaan mahad celiyo ku-xigeenada hanti dhowraha guud oo iyaguna jooga shirka iyo agaasimayaasha kala duwan ee waaxyaha xafiisyada hanti dhowrka guud ee labada heer ee dowladda oo iyaguna ay joogaan qaarkood xafiiska hanti dhowrka guudna waxaan rabaa dee capacity fiican iyo karti fiican ay muujiyeen shaqada ay qabteen iyo dadaalka ay sameeyeen ayagan inaan uga mahad celiyo oo shaqada bishaa socota may inuu qabsoomo juun inuu furmo mas-uuliyiinta ka socday xafiisyada hanti dhowrada dowlad goboleedyada dalka ayaa dhankooda ka hadlay daafurka shirka annaga haddaan nahay hanti dhowrada dowlad goboleedyada waxaan wakiil u nahay hanti dhowrada hanti dhowrka federaalka ee soomaaliya runtii waa dadaal badan baa jira oo iska warqab ah annagana intii tabarteenna waan dadaalaynaa haddii ilaa ihahdo shirkaas oo muhimadaasoo dhan xambaarsan inaan isugu nimaano aada u muhiim noogu yahay waana qeyb ka mid a shaqooyinka bulshadu noo igmatay oo nooga fadhiyaan inaan qabanno
in shirkaan aan kasoo qayb galno waxay inoo tahay fursad waxaan rajeynayaa in shirkaan uu noqon doono mid muhiim u ah xafiisyada hantidoorada labada xeerba
waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qeyb galno shirkan shirkaasoo ay nagu qaadatay muddo dheer wada shaqeyntiisa oo maanta aan halkaan u fadhino waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan intii soo agaasintay shirka iyo intii fududeysay inuu qabsoomo shirka tan ee maanta aan taaganahnay si kastaba shirkan ayaa ka qayb qaadanayo fududaynta wada shaqay dhex marta xafiisyada hanti dhowrada heer federaal iyo heer maamul goboleeda